waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
qaramada midoobey ayaa mar kale qayladhaan ka muujisay khatar macluul oo kusoo wajahan soomaaliya qiimayntii u dambeysay ee laga sameeyey xaaladda cuntayarida ee dalka ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay gargaar deg dega si looga hortago macluul aadam abdulmowla waa isuduwaha arrimaha biniaadanimada qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya wuxuuna sheegay in malaayiin qof ay khatar ku jiraan Approximately 4, 4.1 million people across Somalia will continue to face acute ku dhowaad afar dhibic hal milyan oo qof oo dalkao dhan ayaa wajahaya cunto yari ba-an sanadkan labada kun iyo labaatanka waxaana dadkaas ka mid ah hal dhibic saddex milyan oo gargaar deg dega u baahan waxaa kale oo ka mid ah sagaal boqol iyo lixdan iyo laba kun oo caruura oo iyaguna wajahaya nafaqa daro ba-an inkastoo xili roobaadka intii u dhexaysay oktoobar iyo disembar uu xoogaa kordhiyey dalagga beeraha ee dalka ma aha mid ku filan iyadoo sanadkan labada kun iyo labaatanka ay caqabado kale jiraan bariga africa ayaa waxaa fara kulul ku hayay oo ka dilaacay ayaxii ugu darnaa muddo toddobaatan sano ah inkastoo ayaxuu si xun u saameeyey kenya haddana wuxuu sidoo kale saameeyey qaybo ka tirsan soomaaliya iyo etoobiya ayaxa ayaa soomaaliya ku baabi'iyey dhulbeereed wuxuuna khatargeliyey dalag awalba khataro kale ay haysteen ayaxa ka dilaacay soomaaliya ayaa kasii dari kara asbuucyada soo socda iyadoo roobab la saadaalinayo ay dhalin karaan mawjado ayaxa oo dhasha etian pitshmid oo ka tirsan hay-adda cuntada beeraha soomaaliya ayaa ka digay dhaawaca inta uu la ekaan karo
cropping areas or grazing areas at the worst time the damages can be huge haddii ayaxa uu galo dhulka dalaga iyo daaqa xilliga ugu xun dhaawacu aad ayuu u weynaan karaa oo wuxuu gaari karaa boqolkiiba boqol macnaheeduna ma aha in ayaxu gaaro dalka oo dhan laakiin waa inaan diyaar u noqonno annagoo si dhow ula kaashanayna wasaaradda beeraha qorshe ayaana noo degan waxaanse codsanaynaa gargaar maaliyadeed wasiir ku-xigeenka beeraha soomaaliya xamuud cali xasan ayaa caqabadaha haysta dalka ku sheegay inaysan ahayn oo keliya roobabka di'i waayey problemka soomaaliya ka jira
dhibaatada soomaaliya haysata ma aha oo keliya roobab la-aan ee waa ammaan darro iyo kaabayaasha oo aan dhisnayn taasoo saamaynaysa dhaqdhaqaaqa dadka isaga gudbi lahaa gobollada marka amni darrada ayaa qayb ka ah arrintan saadaasha dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in roobab fiicani ka di'i doonaan qaybo ka tirsan soomaaliya sanadka inta u dhexaysa abriil iyo juun hase yeeshee saadaalayaasha ayaa tilmaamay in somalilan ay dhici karto inay ka da-aan roobab ka yar kuwii looga bartay taasoo saameyn weyn ku yeelan karta dalagga iyo xoolaha mukhtaar sheekh xuseen waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha biniaadanimada iyo maareynta masiibooyinka wuxuu ku boorinayaa hay-adaha gargaarka adduunka inay tallaabo deg dega ka qaadaan baahida soomaaliya ka hor inta aysan arrintu faraha ka bixin waxaan u jeedinaynaa hay-adaha ka shaqeeya
waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha gargaarka inay ka jawaabaan qayladhaanta oo ay ka qayb qaataan gaarsiinta gargaar sababtoo ah haddii aysan kordhin howlahaas walaaca hay-adda cuntada adduunka iyo hay-adaha kale ay ka digayaan ayaa rumoobaya
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali